ilahi wainaa ilaahi raajicuun kula nafsin daa'iqat lmowt ina lilaahi maa akhada wamaa acطaa kula shayin cindahu biajali musama dadkii ku geeriyooday guud ahaan gaar ahaan dadkii mas-uuliyiinta ahaa mas-uuliyiinta qaran xildhibaanadii hore iyo wasiiradii xildhibaan gaarane iyo xildhibaan maxamed xasan iyo dadkii saraakiishii dhammaan dadkii meeshaa ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay naasa hablood tu waan ka tacsiyeynaynaa waa geeri xanuun badan niman cadow ah oo ummadda soomaaliyeed gumaadkeedii iyo ciribtirkeedii go'aansaday ayay ahaayeen eheladii iyo dadkii qaraabada ahaa iyo asxaabtii iyo ummadda soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaynaa sabar iyo iimaan ayagana allah u naxariisto ilaahay qabrigooda uu allah u waasiciyo kuwii falkaas geystana haddee ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaa weeye waa wax u taallo oona ma ku niyad jabayno mana laga daalahayo in la iska dhiciyo waana la iska dhicinhayaa waa cadow maalin dhow ayay mataqaanaa dhowr boqol oo qof ay laayeen ilaa kun qof oo dhaawac iyo dhimasho ah hadday tan tahay waxaa weeye ilaahay hadduu yidhaahdo waa loo istaagahayaa dadkana inay sabraan dantoodana gartaan cadowwana iska kaashadaan dowladdoodana garab istaagaan ayaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu